haboon ma ka maaranta midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
wathayaha akhyaarta hagwada naga dhegaysanaysa ay kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeennii baaqidaada wararka oo maanta aanu idinku bedelnay allaha u naxariistee taariikhdii ciise cali maxamed ciise dheere oo aan goordhow idiin soo gudbin doono hawada naga dhegaysatay barnaamijkan gaarka ah oo aanu ugu talagalnay taariikhda marxuumka ciise cali maxamed ciise dheere oo shalay lagu aasay magaaladan muqdisho ciise cali maxamed ciise dheere waxa uu ka mid yahay dadka sida aadka ugu soo halgamay dhinaca waxbarashada iyo howlo fara badan oo uu dalkan ka soo qabtay ciise dheere allaha u naxariiste waxa uu si aada uga soo shaqeeyay wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ilaa iyo lixdameeyadii ciise cali maxamed ciise dheere waxa uu soo qabtay xilal kala duwan isaga uu ka soo bilaabay xilligii dhallinyaronimadiisa macallin uu ka ahaa dugsiyada gobolkan banaadir inta badan hasaatee ciise cali maxamed waxaa sanadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo siddeetankii loo dhiibay mucastarka xarunta ceel jaalle ee degmada marka ee gobolkaasi shabeellada hoose halkaas oo ay ku soo ururayeen arday aad u tiro badan oo gaadhaya ilaa iyo siddeed kun oo arday oo ka kala imaanayay gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ciise cali maxamed waxa uu noqday madaxa waaxda barbaarinta ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta marna waxa uu ahaa sideetameeyadii guddigii ugu sarreeyey ee afka carabiga oo markaasi xiriir dhow isagu la lahaa jaamacadda carabta ciise cali maxamed ciise dheere allah u naxariistee waxaa markii dambe loo magacaabay danjiraha waddanka tanzaniya horaantii sideetameeyadii muddo gaaban kadib ayaa haddana waxaa loo magacaabay danjiraha soomaaliya u fadhiya waddankaasi iraaq isagoo xaruntiisa ahayd magaalada baqdaad markii ayaa dagaalada ka dhaceen inta badan idaacadaha caalamka isaga ayaa waraysiyo ay ka qaadi jireen oo ay weydiin jireen guud ahaanba marka siyaabaha oo u socdo dagaalkii waddankaasi iraaq waxaa jiray in dalka soomaaliya meelo kala duwan oo xilal ka soo qabtay gaar ahaan waxaa marna uu ka mid ahaa guddigii afka soomaaliga haddaba waxaa jira ciise cali maxamed ciise dheere in markii dambe uu ahaa danjiraha soomaaliya u fadhiya dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti ciise cali maxamed waxa uu leeyahay taariikh aada u dheer oo danjiruhu oo dadka soomaaliyeed inta badan isagu uu ardaydii uu soo barbaariyey ay ka mid yihiin kuwa maanta magac ku leh dalka waxaana ka mid ahaa gabadha heesta hadda qaadaysay ee maryan cali muudey iyo weliba xarumihii kala duwanaa ee ceeljaalayaasha waxa uu ka qayb qaatay mahrajaankii looxaatulqalfiya sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii waxaa sanad guuradii tobnaad ee kacaanka koob iyo labaatankii oktoobar ciise cali maxamed ciise dheere la siiyey shahaadooyin iyo aqoonsi biladeed oo isagu uu ku qaatay dadaalkii faraha badnaa ee macalinimada iyo barbaarinta uu soo galay xuseen cali cilmi cali oo markaasi haatan ila jooga odta dheere oo ah macalin waxbarashada oo muddo dheer kasoo shaqaynayay meelo kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxa uu ka mid yahay dadka sida aadka ay u wada shaqeeyeen ciise cali maxamed ciise dheere n Nah.
kusoo dhawow n oto dheere inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun Eh, istaad ciise brofesoorka ah, macalinkeenii na soo barbaariyey inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto Eh, ma dhimanin ee wuu dhuuntay Eh, waxaan ka midnahay dadkii uu soo barbaariyey oo gacanta kusoo qabtay Eh, eh, wariyaha barnaamijka daadaheynaya qudhiisu wuxuu ka mid yahay ardaydii ciise dheere Eh, ciise waxa u ahaa nin runtii waxaa ku sifeeyey ma garan karo weli ma arag qof soomaali oo dabeecadaas leh asagoo caraysan weligay ma arkin mar kasta wuu qoslayey hawshana wuxuu ku jeclaa inay fusho namber laba wuxuu aad ugu gacan adeegnaa ammaanada bal maanta ma la helayaa lixdankii sano ee aan xorriyadda haysanay qof soomaali ah hantida qaranka loo dhiibay ee ceel jaalle hadday noqoto biti kaashka lacagtii kaashka ahayd ama raashinkii markii mucaskarka ceel jaalle uu dhammaaday waxaan filaynay inuu loorloor bariisna siiyo wuxuu ku soo celiyey wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta lacagtii kaashka u hayay intii gunnada aan lahayn annaga markuuna siiyey kadibna wuxuu dib ugu celiyey qasnada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta istaad ciise ee cabqari buu ahaa wuxuu ku gebi jiray afka afka carabiga ee ma- wuxuuna waatay aad otow adigu aada u mahadsan ee, jaani dheere ayaa qadka ku jira een, waan kuu soo noqon doonaa taariikhda sida aad een, u bayaaminayso Een, jaani dheere ee, salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
jaaniyo aniga qof ahaan waqti dheer ayaa iigu kaa dambaysay mucastarkii ceel jaalle waa adiga kan kala soo shaqeeyey allaha u naxsiriiste dajire ciise cali maxamed ciise dheere waqti badanna wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta ayaad ka wada shaqayseen marka shalay gelinkii dambe ayaa marxuumka la aasay waxaan jeclaan lahaa inaad warbixintiisii ugu horeeya aada noogu bilowdo xilligii aada isbarateen
إن لله وإنا إليه راجعون إلهي جندي فردس كورا بيو إيه بربارية لغو ديان كرو وهرسيد وهاتيين توحبر الشدى أيوها رمتي إيه صادقي دوسيا هرسيد دوسيا لحا صادقي حقا شبتي وصادقي وصادقي وكريرها وحبر الشدى وصادقي من معناها من مدرس ilaa u soo korkorusoo dhacyo wagaasimo ka gaadhi muxuu ahay waxbarashada waxaa aada lagu xasuustaa mucaskarkii muxuu ahay ceel jaalle ceel jaalle waa ogtahay toddobaatameydii waxay ahayd meel dhalinyarada lagu baro muxuu ahay gaadisig iyo qoryo furfurid iyo tababar oo militariya wahay xoogooda wahay tarbiyinka oo waxay ahayd oo xagga sideetan iyo labadii mucaskarkaas ayuu wuxuu u bedelay mucaskar tarbawi oo dhalinyarada hiwaayadahooda lagu xoojinayo xilliga farqiyiin mucaskar ay ku kulmi karaan dhalinyarada wadanka qorya koonfurus iyo waqooyi meelkasay jiraan oo ah tarbiya oo ah xilliga firaaqada ardada waxay qabtaan kuwa subartiga ah kuwa muxuu ahaa noqday kuwa muxuu adaab ah sharci iyo darrimada iyo heelinteeda isaga waxaa uxeelan waxaa jira iskana alla u naxariiste
jaaniyow jaaniyow adigoo aada u mahadsan dabcan waxaa jirta arday aada u fara badan oo toban kun gaaraya amaba inka badan oo maanta dad waaweyna oo ku fiirsan meelo kala duwan oo caalamka iyo dalka gudihiisa ka mid ah ciise cali maxamed ciise dheere si fiican bay u yaqaanaan oo ardayda dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ayaa geli jiray mucastarka sida laga warqabo marka xilligaasi ardaydii barbaarintiisii uu ka qayb qaatay iyo sidii wanaagsanaa ee shaqadiisu u gudan jiray dadka soomaaliyeed aad ayay u garanayaan marka sanadihii dambena danjire ayaa laga dhigay marka tarbiyada waxay ahayd oo mucaskarka oo yaab kuleed waxay ahayd qaabka barbaarinta u ahay isagoo xiriirkiisa u sameeyey aniga muxuu ahaa anoo macallin la shaqeeyey anoo guddigiisa ku jiraan la shaqeeyey mucaskarkiiyaan gudoomiye xogana waa cabdiqaadir maxamed shir waxyaan iyaan gudoomiye gudoomiye xogeenka naqadnay oo marka waa say naqday agaasimihii naqday waxaa kaloo jiro joornaalkii codka macalinka oo ah wargeys af carabi iyo soomaali lagu qoro oo macalimiinta codkooda ku hadlo oo muxuu ahay ciise jiif editor ka ahay oo ani markii dambe naqday maxaa jiif editorka waan ku aan bedela isaga waxa waaye rumaasi ani shaksiyo oo lagu daydo oo barbaariyo lahuba ah oo bulshada soomaalida ahayd amba dibadda arrimaha dibadda ahaato amba maxau ahayd kan waxbarashada ah dood weyn kasoo qaato waaye waxaa kalooaya maxau ahay waxaan wada deganaan jirna aniga guryaha ku yaala allahida ayaan wada deganaan jirnay oo aan adeegaan nagooda ahay markaas hoobaas aan wada qabaynay noo ahaa jiray xarun noo ahaa jiray halkaan xilnimo xusaay waxa waaye oon tacsiyaha isagana waxawaaye saaxiibkiisa koowaad oo dooda ayaan casharana sii jireen habeenadii ana sii jireen oo ciidmarin u hayo ciidamada dalka madaxda u hayo
janiya waxaa jirta waxaa jirta waaxda barbaarinta markii uu ka noqday agaasimo mucastarka xarunta ceel jaalle ee degmada marka ee gobolka shabeellada hoose laga soo wareejiyey in markaasi waaxda barbaarinta uu wax weyn ka qabtay dabcan waxaa ka mid ah sida la sheego kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada uu hoos imaan jirtay in tayadeeda uu wax ka bedelay arrintaasi ma jirtaa
waxay naqata qaab dhismeedka oo haykalka dowladda dalinyaro u baxay soo aruursho oo hees hayaan oo ma- markii munaasabadiisa iyo markii maarijaanka jira la wacahay keliya waxaas ay ahaayeen ma jirin heykelka waxbarashada wa- waaxdan barbaarinta oo taagan meel ogma jirin oo mucaskarka iyo eh, kooxda iftiin ha ahaato iyo weli waxaa ka daran eh, hay-adaha caalamiga aan xiriir fiican la yeelato heykelkaas dhismihiisa wuxuu ahay asaafura u ahay kadib waa ogtahay ciise al axmedaa yimid oo si- hawsha sii waday
Ee, waxaa nagu maqaalo ah ee jaaniyow ee, mucasirka dabcan ceel jaalle oo kale ee, fikradaha een, ee, lagu maamulayey oo ay ka mid ahaayeen hiwaayadda dhallinyarada ee ceel jaalle gasha ay dalbadaan Ee, dabcan waxaa ka mid ah gargaarka degdega ka mid ah in suugaanta la baro ayaa ka mid ah ee kuwo kaleeto een, farshaxanka in la bara ayaa ka mid ah kuwa isboortiyada noocooda kala gedisan sida baasketa kubadda cagta een, biinga waxyaabahaas marka een, arrintaasina waxa uu sameeyey ee, kormeero oo oo kormeeraya sida ardayda markii ay guulaystaanna waxaaba la geyn jiray een, eh, xeebta sanduusi eh, oo ah, abaalmarin ahaan ardayda een, loogu sii dalxiisan jiray yacni xusuus badan oo taariikha ayay een, dhegaystayaasha hadda een, galay eh, mucaskarka dhallinyaradii beriga eh, laga yaaba inay yeeshaan marka adiga gudoomiye ku-xigeen ayaad ahay sidaan u garan karo marna waxaa ahaa maxamed cabdiqaadir baarejab marka Dr. Macalin, een,
macalin sportsaxna waxba wanaagsan sidee u maamuli jirteen ardaydaas tirada badan oo aad u xakamayn jirteen
oo
Mhm, mhm. Eh, waa tahay Eh, jaaniow adigoo aad u mahadsan aan kaa dhex galo Eh, waxaa qadka ku jira oo asagana eh, nala jooga een, eh, waxaa nala jooga eh, xuseen cilmi cali oo ota dheere waa garanaysaa marka een, ota dheere aan usoo laabto Een, ota dheere een, mucasirka guddigii ugu sarreeyey ayaad ka mid ahayd een, oo wax ka maamulay eh, siddeetan iyo labadii ilaa iyo intii ay ka dhammaato oo markii dambe oo xeerada gabagabada ahaydna guddoonkeedii baad qabatay adigii baababooskii oo dhan baa eh, bedelay madaxda Eh, marka ciise dheere allah u naxariistee eh, intii mucasirka een, ardayda soomaaliyeed ay ku jireen oo uu maam- maamulaha ka ahaa sidee een, eh, uu u xakamayn jiray ardayda tirada badan oo gabdho iyo wiilal leh oo halkaa laisugu keenay horta anigoo guddiga sare kuma jirna waxaan ka mid ahaa macalimiinta joogtada saddexda bilood oo awal ilaa aakhir ay aan kusoo dhammaysan jiray saddexda biloodba ardayda guddi way soo wada mari jireen Eh, macalimiinteenaas uu ka mid ahaa istadjaani awees dheere jey xaaji oo qolooyin kubadda kolayga ciyaari jiray iyo kuwa garsoorayaal xiriirka noo soo diri jiray ururka dhalinyarada qaar bay soo diri jireen xisbiga dad buu soo diri jiray meeshu dad badan baa ka wada shaqayn jiray wasaaradda waxbarashada iyo barbaarintaa imaan jirtay waaxda barbaarintaa imaan jirtay waxaa imaan jirtay bisha casaa imaan jirtay waxaa imaan jirtay wasaaradda caafimaadka imaan jirtay waxaa imaan jiray eh, gobollada iyo degmooyinka ku teedsan baa xubno ka imaan jiray farshaxanka xagee ka Eh, saameeyey farshaxanka oo kale waxyaabihii uu curiyey istaadka eh, ciise naxariis jarna allah siiya ayay ka mid ahayd marka hore waxaa la baran jiray jiif cabee iyo istuur iyo iyo qori furfurid dhiman iyo aniga kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ayaan ceel jaalla galay oo waxaa naloo keenay arday ka socotay uganda iyo tanzania iyo kenya Oo ayaa meeshaas Afrika.
tababar kula qaadanay Eh, markan dambe waxaa modren gareeyey oo askartii meesha ka reebay waxaa laga dhigay hiwaayado Eh, hiwaayada Arday- arday walba waxa uu jecel yahay arday walba wuxuu jecel yahay iyo wax nasiibkiisa kusoo aado wuxuu albaranayeen gargaarka degdega qayb bay ahayd wacyigelinta qaar bay ahayd horin bay ahayd eh, farshaxanka oo qa- waxay ahayd waax bay qayb bay ahayd eh, fanka iyo sugaanta qola ahayd eh, isboortiga hi- hiwaayadba naadiba ahaa, eh, waxbuu ahaa dhalinyaradaas ee degmooyinka kala gedisan ka yimid sida kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii oo kale waxaa hadda laysaga yimid dalka soomaaliya Oo dhan, afartiisa geesaa laysaga yimid sidoo kale eh, dowal alkhaliij ayaa marna ka soo qayb galay oo xarunta ay martigeliso isaad jaane oo hormuudka u ahaa Eh, isaad ciise allah u naxariistay haddaan taariikhdiis dib ugu soo noqdo wuxuu ahaa nin aan diidanayn wax- waxa uu qofka fakarka ka yimaada eh, meel mariya nin wax dhegaystana wuu ahaa.
waa ola tegay waxaan ola tegay iyadoo qorshaha eh, xarunta uusan ku jirin waxaan ku fakaray inaan abuuro koox qalaamarogada oo akrubaad waxyaaba la yidhaahdo maarijaanaadkii oo kale maharijaanaadkii hore dusha iska fulfuulayaan oo masraxa kusoo bandhigayna wuxuu yidhi meeqa ardayaas aa ku samaynaysaa waxaa idhi toban ilaa toban iyo shan haye waxaa haysid soo bandhigoo yidhi caawa masraxa habeen kasta waa la tegi jira waa soo bandhigay wuxuu yidhi congratulation fikir cusub Masha ayaa nagu soo biiray qalaamarogadka oo iyaduna waa hiwaayaduu yidhi kow isaad ciise eh, wuxuu ahaa nin horta afka soomaaliga wuxuu kaga dhuundaloolay afka carabiga Eh, xiriiro badan ayuu wuxuu la lahay jaamacadda carabta guddigii barista afka carabiga Eh, qorista iyo barista afka carabiga xubinbuu ka ahaa Eh, intuusan waaxda barbaarinta wuxuu ka soo galay qaybta qoraalada Eh, wuxuu ahaa wuxuu soo saari jiray wargeys eh, toddobaadle oo la oran jiray iftiin oo ku bixi jiray afka carabiga iyo iyo afka soomaaliga oo toddobaadle ahaa iyo bugaag saddex biloodla ah oo waxqabadka wasaaradda iyo horumarka iyo horumarinta iyo waxbarashada uu asagoo maqaaladu inta badan uu qori jiray anigu waxaan isleeyahay isaad ciise maadaama uu ahaa nin qoraa ah buug la-aan kama tegin laakiin anigu ogaalkayga buug istaad ciise u qoro weli ma maqal Eh, istaad ciise wax- waxaa naga badiyo oy saaxiibo dhow ahaayeen siciid marina nin la yidhaahdo oo ay afar iyo labaatanka sacba ay wada joogi jireen Eh, markii siddeetan iyo labadii dib loo aasaasay siddeetan iyo saddexdii isagaa ku laabtay siddeetan afartii tahliil nin la yidhaahdo istaa tahliil weyne iyo jaani dheere oo asagana naga mid aha ardaydii macalimiintii Eh, markaas isagu wuxuu ka shaqaynayay i t t da xa- xafiiska hay-adda waxbarashada qaxootiga uu shaqaynayay Eh, oo madax ka ahaa halkaasaan kasoo qaadanay si sports ahaana Eh, En- kabacdi- en- kabacdina adigoo aad u macsan Een, hay-adihii aad tirisay mucasirkaasi ka qayb galay een, haddii aan ku xusuusiyo waxaa ka mid ahayd een, wasaaraddan warfaafinta yes Een, marka aan eegno ee, adiga iyo m j ba eh, waxaad noo MJ.
ahaydeen marti eh, oo oo waxaad kasoo tabin jirteen barnaamijyada gaarka ah ee maalin walba idaacadda radio muqdisho mahadiha ka gaadha ay ka baxaysid intee jirteen ceel jaalle waraysyada aad soo saari jirteen land rover intaa la keeni jiray duhur- duhuradiina maalin kasto iyadoo waalidiintoodii ay salaamayaan Oo toosa iyagoo ololihii wadaaga horumarinta baxaysid.
remiyiga goobahooda kala jooga iyo ceel jaallaba waad ku mahadsaneydeen shaqo culus waa qabtay Ee, ee, ee, dabcan een, ciise dheere waxa uu ka mid ahaa oo kale een, eh, dadkii een, aas-aasay ururka dhalinyarada intii aan la qaramayn ee, toddoba iyo toddobaatankii ka hor intaan la qaramayn marka markii asaaskeeda dabcan salaad cusmaan rooble iyo eh, ciise dheere allaha u naxariistee wuxuu ka mid ahaa een, eh, gudoomiyahan aqalka sare hadda cabdi xaashe cabdilaahi oo kale een, maxamed axmed maxamed maxamuud oo jaango-on axmed warsame maxamuud jaango-on een, eh, way badnaayeen waxaa ka mid ah nuur faqi cusmaan ayaa ka mid ahaa rag waaweynoo maanta een, dalka madax ka ah ayaa ururka dhallinyarada een, soo wada dhiseen markii la asagana qarameeyeyna allah u naxariistay profesor axmed nuur yuusuf Axmed Nuur oo Yuusuf, asagana ah.
gacan weyn iyo- Aasna ka iyo- geystay zaaid ay macallimiin.
isula deganaa darisna ay ahaayeen aad iyo aad waxbarashada ay ka wada tirsanaayeen saad ciise waxaan ka xumahay intuu wuxuu guursaday hal mar ee, wax caruura ma uusan dhalin laakiin idaacaddan aan hadda ka hadlayno waxaa jooga boqolaal caruura uu soo barbaariyey annagaa ubadkiisii ah annagaa ka mid ah.
oo caruurtiisii ah Mhm, maasha allah Een, een, oto dheere uu yaro qiirooday Ee, waxaan een, u noqonayaa ee, waxaan u noqonayaa ee, jaani ayaan u noqonayaa een, maxamuud cali calisow ee, jaani Een, ma i maqlaysaa Ee, jaani dheere ma i maqlaysaa een, waa hagaag jaani waa kusoo noqon doonaa Een, allah uu naxariista ciise cali maxamed ciise dheere intii dambe waxa uu ka shaqaynayey een, dalalka dibadda Een, danjire ayuu ahaa ee, wadanka iraaq ah Een, waxa uu joogay een, sideetamiyadii dabayaaqadeeda Een, ka horna ee, danjiranimada marka lagu bilaabayna waxaa la geeyey wadankaasi tanzania Een, waxaa markaa een, dhacday in een, markaasi een, loo soo bedelay jamhuuriyadda een, jabuuti oo kale oo markii ugu dambeysay uu ka ahaa een, danjire uu uu ka ahaa waxa aan jecelahay bal hees ay qaaday banaanadii maryan cali muudey oo jani iyo otodheerow maryan cali muudey hees ay qaaday oo alifla kordhubay alifla dhubay alifla goday la yidhaahdo oo markaasi aan wax yar jecelahay inaan dadka maqashiino oo anagoo isugu soo laabanayna barnaamijka alifla kordhawe ayaanu jecelnahay dadka inaan maqashiino bal waa isugu soo laabanayna allah u naxariista ciise cali maxamed ee ciise dheere taariikhdiisa intan laguma soo koobi karo gabagabadii barnaamijka ah ayaanu ku jirnaaye maxamuud cali calasow jani may maqlaysaa janiow allah u naxariista marxuumka ciise dheere maxaa lagu xusuusan karaa oo aan kusoo gabagabaynaa barnaamij
runtii yaa ku dhashay intaasoo dada oo dhalinyaraa qofkii soo barbaarsay intaasoo oo la barbaarsay oo haddana waxa oo aha oo taas dib aan u firi doonaa hadduu ilaah yidhaahdo wax u tahay oo horumar saaran xagga dhaqanka iyo looga kasta waayo miyii magaalaba dhaqanka marka allah u naxariisto ciise cali maxamed waan kaaga mahad celinaynaa waktiga ayaa nahaya jaani dheere aad iyo aad ayaad u mahadsantahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay waxaan kusoo gunaanadaya annaga oo gabagabadii marayna waxba nooma harin odta dheere anigoo ka faaiidaysanaya fursadan anoo ku hadlaya magaca waaxda barbaarinta kii wasaaradda waxbarashada iyo kan macalimiintaba iyo kan wariyayaasha soomaaliyeed waxaan tacsi tiiraayila halkaan ooga diraynaa istaad ciise cali maxamed oo ahaa brofesor qiimo leh macalina istaadah oo ku dayasho mudan
aada iyo aad ayaad u mahadsantahay barnaamijka waxaan kusoo gonaanidayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkan soomaaliya mudane maxamed cabdi xayire maareeye wasiir ku-xigeenka iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyagana dhinacooda waxa ay tacsi tiiraanyale ay u dirayaan qowskii iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah u naxariistee marxuum ciise cali maxamed ciise dheere oo ahaa danjiirihii dhowr dal oo caalamka ka mid ah barnaamijkani intaas ayaanu kusoo gabagabaynaa waxaana aan u mahad celinayaa ota dheere iyo jaani oo lasoo shaqeeyo ciise dheere ilaa kulli dambe waa xasan baydhabo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
Hallelujah.